tababarkan yaa laka baradaah anshaxa iyo xeerka shaqaalaha wasaaradda maaliyadda somalilan si oo nagadan ahaana marwalba ilaaliya xeerka shaqada oo muhiiman ah in adeegowka dadweynaga walina ku faa'iidaysan doontay dhammaan shaqaalaha wasaaradda agaasimaha waxda shaqaalaha wasaaradda maaliyadda somalilan maxamed axmed oo furitaanka tababarka ku hadalay iyo faahfaahin muhiimadda shaqaalaha lambaraha ee xeerka anshaxa shaqada maanta tababarkan qaadan doonaan afar iyo tobanka madax qaybeed ee shaqaalaha arrimaha shaqaalaha u jooga waaxaha wasaaradda maaliyadda ee kala duwan tababarkan waxaa lagu qaadan doonaa kow nambarka xeer lambar sagaashan iyo toddoba labaiyo labaatan oo ah xeerka guuda shaqaalaha dowladda iyo xeerka xeer hoosaadka anshaxa shaqaalaha wasaaradda maaliyadda waxaa kaloo lagu qaadan doonaa buugyaraha manual maxaa la yidhaha hr manualka habraaca arrimaha shaqaalaha maamulka shaqaalaha ku saabsan waxaa kaloo lagu qaadan doonaa wareegtadii wasiirka number one ee ku saabsaneed habsanka shaqaalaha sida loo maamulayo waxaa kaloo halkan lagu qaadan doonaa buugyaro ku saabsan dhowrista xogta waxaa kaloo lagu qaadan doonaa habraac ku saabsan finance nisaamka iminka saynu ognahay iminka saynu ognahay waxaynu isticmaalnaa wax la yidhahdo general fail waraaqaha oo dhan meel baa lagu wada xareeyaa laakiin iminka waxaan u guurinaa insha allahu subject ways in subject ahaan warqad walba waxan ay ka hadlaysa fail u yeeshaa say ma garanaysaa markii warqadda la doonaya failka loogu soo saari karo tiyo waxaan idin siin doonaa diyaarsan oo laidiin qaybin doona insha allahu sidaasaana lagu dhaqmi doonaa haddii alla ka dhigo sidoo kale agaasimaha maamulkii maaliyadda xuseen xasan iyo kula dardaarmay ku-faa'iidaystadayaasha tababarka inay si faylan qaadaan casharada waana lagufado intii shaqooyinka bulshada lanka adeegow lagu dareemaa ilaalinta xogtuna waxyaabaha ugu muhiimsan qofku xafiiska uu ka shaqeeyo ama shaqadu gacanta ku haya hadaan xogteeda ilaalin mushkiladdu way badanaysaa waa waxyaabaha ugu horeeya ee shaqaalaha laga seexay dunidu markay shaqada gelayaan waa ilaalinta xogta xafiisku ka shaqeynaya code of conductka xogta ilaalinteedu waa lamber one weeye oo qodobada ugu muhiimsan ee tahay imika lagu tababarayo shaqaalaha sidoo kale waxaa ku jira maanta tababarka iyadoo dhammaystirka iyo falanqaynta xeerka anshaxa shaqaalaha xeerka hore jiri jiray ayaa validation lagu samaynayaa oo dib loo eegayaa oo la ansixinaya kulanka laftiisa lagu ansixinayaa tababar qura maaha sidoo kale waa aqoon isweydaarsi dhinacna ah lagu dhammaystiray xeerkii anshaxa shaqaalaha marka waxaan idiin rajeynayaa guul insha allah waxay tihiin dee dadkii ugu aqoonta badan waaxaana way ka mid tihiin in maanta shaqada iyo hawshaa laidii igmaday aad soo dhammaystiri doontaan sidoo kale tababarkaana insha allah idin anfici doono idinkuna aad usii gudbin doontaan shaqaalihiinnii wasaaradda weliba waxaa ugu sii muhiimsan iminka xeerkan anshaxa oo hadduu habsan yahay hadduu waxyaabo ka mamnuuco shaqaalaha ka reeban yahay weliba iminka aad waxaa loogu jiraa watigii doorashaa laga yaabdoorashada watigii doorashada lagu jiraa xeerka anshaxu wuxuu muhiim usu yahay qofka shaqaalaha waxaa ka reeban siyaasadda iyo olole iyo inuu waxgala iyo waxyaabaha nooca deedna qofkii shaqaalaha horta waxaa laga yaaba shaqaalada beenkooda qaar in la qoray uun laakiin tababar badan aan la siin xeerkii lagu tababarin oonu fahamsanayn oo fahanla-aan badan u geyso marka waxaa la doonaya qof kastoo shaqaale inuu ogaado in xeerka iyo waxyaabaha ka reeban iyo waxyaabaha uu ogolaya shaqaalinimada xuquuqdiisuu leeyahay